mas-uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug iyo ku qayb galay dhismo iskool hoose dhexe iyo sare oo angaare awlaado agoontee oo lukudhisi degmada guraceel ee gobolka galgaduud iskoolkun oyo dhismisha hirgeliyiday hay-adda qatar jaarati iyo nagda iskool muhiiman e dadka haysada awlaado agoontee oon awoodna dhaqaaliyo isku kubiyeen walbarashada odayaalka dhaqanka degmada guraceel iyo hadhawa ay dhismo iskoolku wayna bulshadayo kala dardaarmeena inyo ilaalsadaan xaruntan quruxda badan ee kusoo siyaaday degmada gurceel waxaan rabaa inaan idhaahdo ciddii noo suurogeliday aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa way mahadsan tahay mahadcelin kadib waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan u hambalyaynaynaa ciddii xaruntan quruxda badan ee degmada gurceel noogu soo siyaadiyey waxaan leenahay hambalyo hambalyo waxbarashadu rubaantii waa iftiinka bulshada dadka bulshada haddaad maqashaan bulshadu waa ciddii waxbarata ama bulshada waxbaraysa cid aan waxbaranu waxba gaara ma ahan guddoomiyaga degmada guraceel mudane faarax cabdi macalin iyo sheegay in xilgaar ay isku saarahayaan maamul ahaan goobo walbarashada oo nooon haatow e ugu horreyn inaan u mahad celiyo hay-adda qatar jarity oo mashruucaan hirgelisay runtii intaan keliya ma ahan sidii uu sheegay cabditaax qatar jaarati waxay naga taageertaa agoon reer gurceel ah oo muddo ay soo taageerayeen sidoo kale ilaa laba ceel biyoodna waa noo hirgeliyeen waxaan rabaa marka inaan wixii aad noo qabateen inkaga mahad celinno wasiirka wasaaradda walbarashada galmudug mudane maxamed xaashi dhoore yaa mahadnagay hay-adda qatar jaarati oo dhismaga iskoolkun hirgeliyday wayna saas haata usi sheegay inay fursadangata dadka deegaanka
waxay qayb ka qaadanaysaa tayaynta waxbarashada waxay qayb ka qaadanaysaa in ilmo reer galmudug ah reer gurceel ah in ay helaan meel ay wax ku bara karaan meel noloshooda wax ka beddeli karta inay helaan ayay runtii naga saaciidaysaa waxaan u mahad celinayaa oo runtii mahadcelin gaar ah mudan deeqbixiyaashii ka shaqeeyey naga caawiyey wasaaradda waxbarashada galmudug ka gacan siiyey in xaruntaani ay dhismato